wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee maamulka jubbaland ayaa xarunta wasaaradda ku qabatay kulan wadatashi oo ku saabsan shuruucda iyo nidaamka shaqo ee wasaaradda kaasoo lagu qabtay magaalada kismaayo waxaana ka qayb galay kulankan agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska shaqaalaha waaxaha kala duwan ee wasaaradaha jubbaland la taliyayaasha sharciga iyo martisharaf kale agaasimaha wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa maamulka jubbaland cabdulaahi cali faarax ayaa ka waramaya ujeedka kulankan iyo waxyaabaha looga golleeyahay marka waxaan hiigsananay horta inaan helo baahiyaha aan u baahannahay shuruucda kadib markaan helo kadib adana waxaa noogu xigayso intaan istaraatiijiyad u diyaarino inaan horta aan kala hormarino si ay u kala mudan yihiin maantana waxaan rabnaa shirkeenan waa discussion contribution baa laga rabaa cid kasta oo inta joogto waxaa laga rabaa is own contribution shuruucdan hadda jubbaland badanaa waxay u badan yihiin shuruuc badan baa la- yaa la hirgeliyaa yaa la keenaa oo ma baarlamaanka la mariyaa ama golaha wasiirada la mariyaa laakiin badanaa waxaa nagu yar ku dhaqan ku dhaqanka ma ku dhaqanaan shuruucda haddii aan ilaa toban shuruuc aan keenno waxaa ka wanaagsan hal sharci oo intii la ansixiyo lagu dhaqmo taas waa marka maanta aan assessmentka ugu hormarinay kadibna waxaa ku xigi doono in wasaaraddu iyagoo mudnaanta la eegahayo in shuruucdeeda la dhaafi karay la bilaabo hadduu alla idmo waxaa nagu horeeyo ee mudnaanta aan siin lahayn haddii ilaa kala hormariya waxaa weeye sharciga xanaanada xoolaha isagoo draaftaan haysanay oo aan shuruuc badan la fiirinay laakiin ilaa hadda maanan from 18ka aan ilaa gacanta ku haynaa hor hor uma soconin waxa aan u hakanayna waxay ahayd horta sharciga soo baxay inuu yahay sharci ee, ka turjumaya baahiyada ee, markuu soo baxana la implement gareeyo oo lagu dhaqmo Ee, intaasuu shirkeena maanta daaran yahay agaasimaha wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska maamulka jubbaland mudane bedel jaamac ayaa ka mahadceliyey qabsoomidda kulankan marka hore waxaan u mahadcelinaya wasaaradda xanaanada xoolaha agaasimaha dhammaan shaqaalaha oo shirkan quruxda badan soo soo agaasiyey infact waa wax aada loogu baahnaa Een, waana muhiim marka hadda sharciyaal la qoraayo in consultation la geliyo in wadatashi si hadda agaasimaha uu sheegay waa stagekii ugu horeeyo waa stagekii ada lagu helayo fikirka maxaa loo baahan yahay waxaas kulli loo baahan yahay inta badanna waa ogtay wasaaradaheena kulli waxay leeyihiin mandate iyo waajibaad function ay leeyihiin shaqooyin loogu talagalay inay qabtaan shaqooyinkaas haddii boolicy uu jirin mise xeer uu jirin ma shaqayn karto inta badan hadda wasaaradaheena waxay ku shaqeeyaan boolicy kulankan ayaa muhiimad weyn u leh in wasaaraduhu yeeshaan sharci iyo nidaam shaqoo midaysan loona baahan yahay in shuruucda la dardargeliyo si loo xaqiijiyo isla xisaabtan iyo hufnaan